wata dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaadna haatan kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna wicitaanka toddobaadyaddan u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamka qabsaday doodaha la xidhiidha qaxootiga ku qulqulaya waddamada midooda yurub kaas oo gaadhay heerkii ugu badnaa tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida kuwaas oo badankoodu ay ka yimaadeen dalka siiriya doodaha ka socda warbaahinta qaarkood ayaa ah doorkii dalalka carabta ee wax ka qabashada qulqulka qaxootigan oo la tebayo waana xubinta aan ku eegayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaana marti ku ah injineer maxamuud jaamac xaamuud oo hore bara uga soo noqday jaamacadda malik fahd ee dalka sacuudiga haatanna ah la taliyaha arrimaha islaamka ee xarunta caafimaadka ee mayo clinic isaga oo ku sugan minnesota ayuu khadka telefoon kaga qayb galay barnaamijka waxaana su-aalo weydiinayaa qaar ka mid a dhegaystayaasha ugu horreyn ayaan injineer maxamuud jaamac xaamud weydiiyey bal inay hore u dhacday in dal ka mida waddamada carabta uu sidan oo kale u burburo ama ay dal kale ugu qaxaan
horta nasiib darro waxa ah ama in laga barto ah wixii islaamku u ahaa asaasi iyo akhlaaqiyaad iyo mucaamalo baa waxa qaatay qolooyinkii gaaladaha yurubiyinkii iyo maraykankii oo iyagii baa ku camal fala hadda waxaa waxaa ugu horeeya oo kale social serviceka in dadka maatada ah la dhaqaaleeyo cumar bin alkhataab baa bilaabay horta meeshuu ka bilaabeyna hadda kama socoto taas waa waa gogol dhig ta labaad soomaali baa ugu horreysay horta wax aada u qaxa oo sagaashanaadkii iyo even ka hore ka horba sagaashanaadkii markaa saddex dawladood oo muslimiina oo caraba baa si wanaagsan inoo soo dhaweysay oo ugu horreysa syria oo aan weligeedba inay taashiir iyo nacam haddaad soomaalida u haysta inay waddan caraba yihiin oo ay soo geli karaan iyagoo aan viisa haysan guryahu ay geli jireen guryaha waa laga sugi jiray even kirada inta ay dadkooda la xidhiidhayaan talabaad waxaa qolada ku xigtay waxa ahayd ciraaq ciraaqdaa baabaaday iyana soomaalidu fiisa la-aan bay ku geli jirtay oo si wanaagsan baa loogu soo dhaweyn jiray masar baa iyana ku xigtay oo saddexaada dawladaha kale oo ay ka mid yihiin meesha xaramku iyo maka ay ka tahayna iyadoo dadkii soo qaxayaan baa maraakiibtana laga celin jiray kuwii hore u joogayna iyadoo inta la qaado oo dagaalkii meesha uu ka socday baa danyarada lagu geyn jiray hortaasi waxa weeyaan waa historical perspective ma jirto dawlad islaama oo qaxootihaan intay dadka u soo dhaweyso misna u ogolaata inuu hadhowta noqdo muwaadin ma jiro marka markaad xilligan eegtidoo kale bal syriya iyo burburkeeda iyo qaxootigan qulqulaya yidhahdaad in yar bal sawir naga siisa wallahi horta waa nasiib darro syriya waxa weeyaan waddan buu ahaa waddanka dimashq la oran jiray waa meesha asaasiyaadka islaamka caalimiinta ugu waaweyn meesha kasoo baxdabay horta horumar iyo xadaaradna meel ay hadda gaari kartaaba ma jirto ma jirin haddana burburkii wuxuu keenay dadkan qaxaya horta maaha dad iska masaakiina waa dad maxay tahay cilmi leh waa dad dhib ah wadad u qaxaya meelaha ay qura is leeyihiin waa tegi kartaana waa dhulkaas maxay tahay yurub oo iyana yurubna intaasna dee kama foga turkina waa u dhow yihiin waa laga geli karaa maxay tahay wadanada kale laakiin wax taariikh wanaagsan inta ay qaxayeen soo baxday waxaa ka mid ah sudan oo samaysay wixii muslimiinta looga baahnaa inay sameeyaan kartuun baan maanta arkayay oo ku taallo kartuunka waxaa lagu soo sawiray waddanadii carabta oo silig ku ku xeeray waddanadoodii oo ka ceshay inay qaxooti soo galaan mid kale oo ag yaallana waxa weeyaan iyagoo dadkii qaxootigaha oo syriya iyo ka baxay ay hor fadhiyaan e u officekoodii oo iyaga u doonanaya magangeliyo marka sudan waxay samaysay sidii soomaalida loogu sameeyey syria oo kale waxay tidhi waxaad tihiin muwaadiniin soo gala ma ihin laaji-iin business waxaad doontaan ka furta welcome dadka waxaa loo soo ururiya iyadoo weliba waddan aan saaf u ahayn qani inta loo soo ururiyo wixii baahan loo baa dadka laga soo ururiya shacabka oo loo ururiya oo loo qaybiya maan leh marka horta sudan baa meel wanaagsan kasoo baxday maye wadanadii kale waddamo badan baa jiro carbeed inagoo usoo geli doonaa tusaale ahaan dalalkaas iyo bal qaar kamid a dhegeystayaashaan siinaya horta marka hore fursad mid kamid a dhegeystayaasha haddan khadka si toosa ugu jira eerdhul magacaaga waxaan tahoor yuusuf cali oo jooga germany bal fikrad ama su-aal waxaad haysid horta haddaan ta fikradda ku horeeyo waxaad run ahaantii noqonaysaa waddamada carabta oo ah waddamo dhaqan ahaan iyo af ahaan iyo diin ahaanba isku mid a in ay wejigabax weyn tahay in maanta dhibaatooyinka ka taagan bariga dhexe gaar ahaan tan imika aadka u taagan ee syria in ay tahay dadkii oo saa uu sheegayba brofeserku soo qaxaya oo soo qulqulaya oo dhibaatooyin badan ay ay kamid yihiin marka dhacdooyin ugu dambeeyay saxaafadda ama baraha lagu kulmo lagu hadal hayo oo ay kamid tahay ninka qoys isku tuuraya waddada tareenka waddanka hungary kadib markii ay hungary ka hor istaagtay inay soo raacaan tareenka usoo socda waddamada austria ama jarmalka si ay magageliya siyaasadada halkaa isaga dhiibaan wan gartay marka adiga fikraddaada kooban innaga oo dad kalena khadkay noogu jiraan haddaan soo orta su-aal baan weydiin lahaa brofeserka su-aashu waxay tahay hogaamiyaha waddanka jarmalka angela markel ayaa waxay tiri odhaah iminka aada u faaftay oo ah waxaanu carruurteeda uga sheekayn doonaa bay tidhi in qaxoontiga kasoo qaxaya suuriya ama guud ahaanba bariga dhexe aanu magagelyo siinay oonu soo dhaweynay aan carruurteeda uga sheekayn doonaa markaa su-aasha taagan ay u taalla hogaamiyaasha carabta iyo waddamada carabta guud ahaan inta maamulka haysa waxa weeyaan iyagu maxay carruurtooda uga sheekayn doonaa ilaa taarikh baa adduunyada qormaysa oo adduunyada taariikhdu waa wax soo laaban doono oo aan dhiman doonin weeyaan wan gartay su-aashaasoo kolba cadoo meelay hadalka ku sheegto rasmiyana kolba anigu maan akriyin laga yaaba in warbaahinta jarmalkuna ay qortay haddaan injineer su-aashaa laftigeeda ku weydiiyo sidee bay u dhadhami kartaa dad intay ka cararaan wadamadii iyagoo dee barigii dhexe ku yaallo wadamadii carabeed ee qaniga ahaa agtooda yihiin in ay wadamada yurub miciinbidaan horta waa nasiib darrada aan ka sheekeynayay markii hore oo islaamka asaasiyaadkiisa in qof dulmisan iyo qof laaji ah horta ilaahay wuxuu yidhi ardallahi waasixa adduunka waxa waddan dhulka oo dhan ilaah baa iska le horta laakiin waataan markii hore kuu bilaabay oo aan kuu sheegay in ay hadda dhacdooyinka dhacdaa ay ka mid yihiin in dawladihii islaamkuna dhaqankii islaamka ka tagaan iyagoo islaam sheeganaya kuwii aan islaamka ahayna ku dhaqmaan oo ilaahayna adduunkii uga faa'iideeyey marka innaguna haddaynu muslim nahay aynu haysanno janis aynu adduunka ifka iyo aakhiro labadaba kaga faa'idaysan karno marka waxaan ku leeyahay taasi horta waa taariikh xun oo madow in ay oo muuqataba maaha mid la qarinayo in eurubeynkii ay soo dhaweynayaan carruurtii iyaga waxay doonay inay kasbadaan dawladatan carabtuna iyaga sacuudiga oo kale dhibaatada ka dhacda suuriya iyaga ka mid ah marka door bay kuleeyihiin baad leedahay khilaafaadkan gudaha ee dalka syria ee dadkan laf syriyaanka laftigooda qaxiyo kamid a dadka ugu badan ee xilligan qaxootiga midooda yurub gelaya qaxootiga maxaa keenaya dadkii waxa weeye ninkan ninkan ha ahaado dictatorba haddaan wixii awooddii loo hayn lagaga saari lahaa inaad inaad qodqodid biya oo dadka dadka dhibaato u keentid ma ma wanaagsan tahay marka waxay ka mid yihiin waxay support gareeyaan oo hub siiyaan oo even kuwa kan maraykanka kala shaqeeyaan inaan kuwan oppositionka ah ay ay lacagna siiyaan hubna siiyaan markaasoo bart maaha problem problemkiina qaxootigan sababaysayna waxay waa ku jiraan xalkiina kuma jiraan wixii soo ay ay sababeenna xalkiisii kama qayb qaadanayaan wan gartay engineer waa caddahay bal mid ka mid oo dhegeystayaasha kale oo ku jira haddaan khadka telefoonka haddan fursad may maqashaa walaal asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed aadan waan gartay cabdiraxmaanow halkaad joogtidii su-aashaada walaal waxaan joogaa dalka jarmalka waa meeshii lagu qulqulayo dadkani badankooda ay aadayeen ha marka su-aasheedu waxay tahay dadkii muslimiinta ahaa maxaa keenay inay kusoo qulqulaan dawladahan reer yurub iyadoo dawladihii carbeed markaa uga dhow yihiin su-aasheedu waa taa waan gartay bal injineerkaan siinaya inkastoo su-aashaa mar horena ka jawaabay injineere horta dee waa su-aashu waa mid layaab dalka ku ku sameyn dadka muslimiinta layaab ku noqonaysa waxa weeyaan meesha iyo systemka ay dawladaha carabtu samaysteen waa dictatorship dictatorshipkiina ma furfura oo ma awooda inuu dadka mujtamacu isdhexgalaana ma ogola marka horta system u samaysan koodii dadkoodii hadda sacuudiga oo kale dadkoodii masaakiinta ahaa baa ka buuxa waddanka gudihiisa oo aan daryeel helin waxaa ugu horreysay king cabdul cabdallah baa ugu horreeyey wax intuu dhex galo dadka yidhaahdo war dadkan ha la siiyo waa haddana waa isna wa dhawaan bay ahay marka waxa weeyaan systemka ay samaysteen baan horta islaamicna ahayn kuna dhaqmayn maxay tahay marka maxay de maxayba dad u soo ay dad kale oo oo aanay iyagu xukumi karayn oo dhaqan kale ka yihiin see bay usoo dhaweyn karaan systemka oo dhan baa wada khaldan isla dhaqan dhaqankii kitaabkana aan ku dha- aan ku dhaqmayn marka dee waa u taallaayo iyagu waa waxay yurubiyanku waxa ay ku faani karaan wey bay noqonaysaa waddamada bariga dhexe wayn ognaho waa waddamo aada u qaniya waxaa laga yaabaa hay-adahan samafalka laftigooda ee caawinaya dadka qaxootiga inay lacag badan siiyaan maxaa sileedahay siyaasad ahaan way ka hortaagan tahay in ay iyagu toosba u caawiyaan oo halkay dee wad- hay-ado samafal dhex marayaan wallahi waa waa waxyaalaha la yaab kale magacoodiina waa qarsoon yahay Eh, kuwa refugeeskana eh, hadda syriankaba even way ka qayb qaataan oo lacag way bixiyaan meeshooda way ku siiyaan kaamamka oo magacoodiina waa maqan yahay waxa usoo mara united nationska usoo mara Eh, waxa ay ay iyagu eh, maxay tahay creditka u qaadan waayeen waa waa waxa waa waxa dee su-aal la isweydiinayo oo aan anigu jawaab u hayn waayo haddii hadda maalin dhawid waxaa soo baxay hadda nin bilyaneer ah oo masriya oo isna yidhi waxaan rabaa inaan jasiirad u iibiyo dadka qaxootiga war jasiiradda maxaa meel cidla u geynaysaa baad wadanadiina meel ka siisaan baa ka horeysa waan gartay waxa weeyaan ama waa istus waana ama waa ogyahay inaan cidina ka iibinayn jasiirad ma ciddaa jasiirad iibinaysa hadda suuqa ma wax jasiirada iibinayaa in internetka aad ku aragta adigu marka dadka kan waxa weeyaan waa leadershipka weeyaan maaha shacabka leadershipka iyo ma shacabkuna dee waxay raacayaan dariiqa ay leaderiskooda raacaan tusaale ahaan dalka syria oo kale oo had- haatan dee aada isha loogu hayo dadkiis waxay ahayn dadaan marka horeba dee dhinacan u badnayn qaxootiga waddamo kalea lagu yaqaana marka ma jiraan waddamo carabeed oo iyagu sidan oo kale wakti dhow ama wakti hore u soo maray in ay sidan oo kale u qaxaan oo u burburaan waxaan soomaali ahayn oo dee carab iyana haaf caraba moojaane wax kale ma jiraan iyaguna carab qaarna carab uma haystaan qaarna carab waa tu aynu ku biiray wadanamada carabta waagii hore laakiin wadan kale oo caraba oo saa u qaxay oon syria ka hore ka ka horeeya ma jiro En, aan soomaali ahayn dood kalena way taaganta waxaa laleeyahay haddeer ereyada ugu badan ee midowga yurub qudhiisu laba erey baa la isticmaalayaan oo sharciyan kala duwan erey waxa weeye qaxooti ereyna waxa weeye muhaajiriin ama dad nolol cusub raadis ah labada ereyna macnayaal kala gedisan bay leeyihiin Ah.
marka maxaas leedahay in mararka ereyadan qudhooda dood badan ay ka dhalayaan iyadoo la ogyahay dadka reer syria laftigoodu in aanay ahayn dad nolol cusub raadinaya laakiin ay yihiin dad dhibaato kasoo cararay oo dalkoodu burburay waa laba mid weeyaan laba wax ba isku jiro oo dadku eh, up front uma yimaadaan hore uma soo qadimaan waxa weeyaan meesha ay ka imanayaan horta waxaa jirta eh, groups badan baa ku jira waa qolada tan ay yidhaahdaan isis iyo daacish iyo iyana meeshay joogtaa marka dadkiiba iyana qudhoodii si loo kala saaro bay ku marmarsiyoonayaan inay kala saari karayn kii qoladaa ka socda iyo iyo kii qudhiisa muhaajirka ahaa talabaadna dadkani tacliin iyo cilmi way leeyihiin hadday marka economic refugee noqdaan iyagaba u wanaagsan tahay hadda dadka kan maxay tahay maraykanku marka ay keenayaan dad uma uma keenayaan laba waxba u keenaan dad cilmi leh oo ay viisooyin ku keenaan iyo dad qaxootiga ku keenaan oo ay rabaan eh, eh, waxyaalaha shaqooyinka aan dadka maraykanka qaban karan inay qabtaan saasay u wanaagsan maraykan markaa waxa weeyaan i- mar kasta waxa imanaya eh, dhiig cusub dhiigaa cusub wuxuu keenayaa in xarakaad inuu lacag sameeyo inuu xoo- inuu xoogsado marka aad buu ushaqaynaya marka injinkii maxay tahay iyo iyo eh, maxay tahay dhaqaalaha buu kobcinaya yurub hadda iyana meelaha qaarkood way isku farabateen der england wayba joojisay iyadu inay inay aqb- aqbashoba marka iyagii baa kala kala nidaama hadda waxay isku haystaan inay yurubiyanku ay la yimaadaan wax midaysan oo ay ku wajahaan qaxootigaa badan oo kusoo kusoo fool leh waan gartay inta aanan su-aal kale ku weydiin mid ka mid a dhegeystayaasha goorroyd nagu soo biraansiiyo magacaaga bal maxamed axmed cata waxaan kaala soo hadlayaa gobolka sanaad gaar ahaan magaalada barani su-aashaada waxa weeyaan inta badan ee dadka muhaajiriinta oo dadka tahriibaya waxaa ugu badan yihiin dad dhalinyaro ah Eh, marka dhalinyaradaas eh, inta badan waxay ku qanacsan yihiin in wadankan ay ka tahriiban ama wadamada ay u dhasheen ay ku yaalla east africa waxay aaminsan yihiin inay ka fiican tahay eh, way ka wanaagsan yihiin ama nolol ka fiican ay ka helayaan eh, wadamada ku yaalla eh, qaarada yurub Waan marka anigu su-aasha waxaan qaba- su-aaleyda marka ma tahay wax dhaba inta badan inay wadamada dhalinyarada ka helayaan nolol ka fiican tabi ka jirta ee wadankeena mise dhalinyarada inta badan waa fikir ay aamineen oo aan ahayn mid soconaya su-aashaas ayaan qabaa injineere horta waa su-aal wanaagsan oo horta ku jirta taas adigu waxaad ka hadlaysaa marka dhalinyarada soomaaliyeed oo khayraadka dhulkiisa iyo hoostiisa aan eegeyn oo u jeeda inay yurub iyo maraykan ay maxay tahay u foof tagaan oo waxay waxa ay ka imanayaan iyo meeshaay ku socdaan aan garanay soomaalida horta waxay noqotay sidii ilmaha caruura maaragtay marka uu yar yahay aad tiraahdid war waxaasi waa dabe ka joog ilmuhu ma garanayo laakiin marka uu ku gubto markaasuunbuu ogaanaya inuu wuxuu dab yahay mar dambe uma noqonayo soomaalidu isma dhegaysato oo marka la yidhaahdo war qurbaha waxa ma joogaane meesha aad joogtid haddaad naf iyo nolol ku haysatid halkaasaa la qaatay ma rumaysanayo ilaa uu yimaado waxa weeyaan sangub baa ka sameeyey riwaayado wuxuu wuxuu yidhi marka maraykan marka la tago meel baad intaad saa gacanta tiraahdid baa waxaa kuusoo baxaya lacag waa waa a t m mashiinka a t m mashiinka laakiin uma sheegin oo laguma darin in marka hore inaad adigu lacag ku ridatid ay meesha ku jirto haddaan lacag adigu kugu jiran ina waxba kaaga soo baxay markaa soomaalidu halka maraykan iyo yurub iyo meelahaas oo dhan ma nin dhibaato dee oo shaqo waayey oo wax meesha oo ka soo cararaya mise kuwa kan hadda intay boqolaal kun oo dollar ku ku loo diro oo xeebaha ku dhinta ama ama beerka lagala baxo maxay tahy sahraaga oo libiya bal nin isagii doonanaya isagoo labaatan kun ka baxayso labaatanka kun hadduu business ku samayn lahaa ilaahay wuu kobcin lahaa iimaanka iimaanka alxamdulilah haddaynaan oran waxa ilaahay nimcada uuna siiyo dhulkana ku taalla haddaan l alxamdulilah oran dee ilaahay kuma kordhinayo maraykan iyo dhulkaas nin iskuol tago oo scholarship haysta moojaane nin kale oo kaga faa'idi kara nin lacag kagala tagaa ma jiro marka waxa weeyaan waa mariharaarsan yihiin caru dhalinyaradu waa mariharaarsan yihiin waa meesha ay ku socdaana ma oga waxa laga helona ma oga dhibaatada ay usoo marayaana ma dhegaysanayaan marka waxaad ka dhawaajisay waddamada carabeed qaarkood ayaa fursad siiyey maxaad is leedahay warbaahinta waa looga sheegi waayo tusaaleahaan suudaan oo kale lama maqlin wax gacan ah oo ay ka geysatay syria
dhibaatada ugu weyn horta wadda adduunka haysta waxa weeyaan newska waxa create gareeya dhibaato markaad dhibaato ka sheegsid dadkuna waa waa la kafargaraynaya wax wanaag cid ka sheekaysa ma jirto marka midowga yurub laftigoosoo tala sheegayo inay gacan u fidiyeen bini-aadantinimo oo aada loo hadalhayo midowga yurub de waxa weyan waa way samaynaya laakiin mar kasta waxa soo hormaraya ilmaha yaroo xeebta ku dhimanaya baa ka ka aragti maxay tahay ka news weyn kii meel la geeyey termalku waxa ay sameeyeen cid kale u samaysay ma jirto in marka la tuso ilmo yar oo xeeb ku dhintay intaas attractionka iyo dadka siday u dareenkaasi u gaarayo lama mid aha kuwa kale iminka dacaayad badan baa loo furay aad baa warbaahinta u faallaysay weliba waxaa aada loo dareemay in doorkii waddamada islaamka ama waddamada carabta uu maqan yahay oo siyaabo kala duwan meelo kala duwan warbaahinta aad baa looga hadlay xaggee arrintaas ku dambayn kartaa baa isleedahay wallahi waxay ku dambaynaysa waa wanaagsan tahay horta dareenka in ay adduunku horta waxaa wanaagga hadda adduunka ka taagan waxa weeyaan communicationka iyo internetka iyo iyo satelliteka iyo newska meel kasta wuu gaadhaa marka satelliteka iyo newska meel kasta wuu gaadhaa dareenka shacabka inay kiciso shacabka wadanada ku nool ilaa dad muslimiina jooga oo ay ay saamaynayso dhibaatada haysta suuriyaanka iyo qof kale oo muslina mar mar waxaa laga yaabaa de inay waana inay ufakiraan iyagana ku dhici karto waxa kani qofna inuu ka yahay ka caagan yahay inuu qaxooti noqdo inana jirin marka waxaan kuleeyahay waxay noqonaysaa wacyigelin wanaagsan bay u tahay waa in lagu sii wadaa waa in maxay tahay la dareensiiyaa dadka maxay tahay inay inay inay dhibaatadaa taagan ay dadka muslimiina oo dhan ay saamaynayso dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyey waxa wadamada yurub markii ugu horreysay ku qulqulay qaxootigii ugu badnaa ama dadkii ugu ugu badnaa ee magangelyo ka raadsanaya ma is leedahay arrinta qudheedu waxay waddamada yurub laftigooda kusoo jeedinaysaa in la xallilo dhibaatooyinka dadkaas kasoo cararayaan wallahi taasi horta wakti bay qaadanaysaa horta dhibaatada aanay tii world world tw aanay saameyn weyn ugu yeelan oo dareenkeedu aan ahayn mid argagixis geliyey waddanka waxa weeyaan dadka qaxayay waa isku caddaan bay wada ahaayeen hadda waxa weeyaan dadkii waa dad afrikaana dad madow dad maxay tahay muslimiina muslimiintii baa markaa qaarkood dadka xagjirka ah ay u arkaan inay iyaga dhaqankoodii waxa laysku maxadeertaa waxa laysku hadda maraykan oo kale iyo waxaa laysku bajiyaa inay muslimiintu shareecada keenayaan inay kugu xukumaan marka marka tani waa ka duwan tahay tii hore oo waxay uga duwan tahay iyagu way is aqbalayeen nin cad iyo nin cadow soo guuray bay ahayd markii hore waan gartay laakiin wixii wixii kalarkii waa farabatay waan gartay waa kala batay waa kala duwan yahay diintiina waa kala duwan tahay markaa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa waxaasina wakti bay qaadanaysaa inay dadku ay maxay tahay xal waara u- ay- ay- ugu- ay- ay la ay la yimaadaan guud ahaanba intaas waxaa ku eg barnaamijkeenii wicitaanka waxaana marti ku ahaa injineer maxamuud jaamac xaamuud oo hore bare uga soo noqday jaamacadda malik fahad ee dalka sacuudiga haatanna la taliyo u ah xarunta caafimaadka ee maayo clinic taniyo intayna barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjaro inila socodsiinayey barnaamijka wicitaanka dhegaysta